haddaba ururka al-shabaab waxa uu ka mid yahay alqaacida amaan idhahda ururka al-shabaab waxa uu la midoobay alqaacida sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii ilaa aydana si rasmiya ugamaanay hadlin weerarkan kaasoo ay sheegeen maraykanku inay ku dileen ayman dawaahiri haddaba sidee ayaa dilkan uu saameynaya ururka alqaacida iyo weliba al-shabaab oo ka mid ah ururada ka hoos jira dalladda alqaacida su-aashaasi ayaa haaruun macruuf weydiiyey cumar maxamed abo ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab
runtii wuxuu u saameynayaa dilkani ay dileen maraykankii ay dileen alqaacida hogaamiyahooda eman dawahiri si weyn buu ururkaas u saameynayaa markii horeba ururkaasi waktiyadii uu ugu xooga badnaa oo maxay ahaydtay uu faafayay waxay ahayd waktigii cusaan bilaadil uu joogay markii cusaan bilaadil la dilay eman dawahiri hogaanka uu qabtay eman dawahiri wuxuu ee dhacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan cusaan bilaadin sidaa awgeed waxay bilaabeen in alqaa'ida dhan dhulkii iraaq ay lumiso kadacdina ay ku dhegaan sham dhulka sham ama syria oo hogaamiyahooda jowlani halkaasi ay ugu dhigteen kadacdina jowlani dagaalo badan magaca alqaa'ida uu ku galay markii dambeeto wuu iclaamiyey jowlani inuu alqaa'idan iskaga baxay waxay alqaa'ida marka kusoo hartay meero yaryar bay kusoo hartay sida maxay ahayd yemen oo qaar yar ka jooga iyo xoogooda ugu weyn oo ka joogeen maxay ahayd soomaaliya marka saameynta dilkaasi wax weyn buu uu saameynayaaho waxaa laga yaabaa in ay sii tirtirmaan sida anig kolley u arko yaa laga yaabaa inuu bedelo aymanada waahir
runtii eman adawahiri sidii cusaan bin bilaadin oo usoo dhalaaliyey raggii bedeli lahay ma u samayn laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo sayf alcadli sayf alcadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa nin kalena inay keensadaan oo laga yaaba laakiin waxaa u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha eman dawahiri bedeli doono ninkii lagu magacaabo sayf alcadli marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horeysay zawahiri iyo bin laden horta alqaa'ida ma heli doonto nin la mid ah cusaama bin laden oo kale laanna cusaama bin laden wuxuu yimid afghanistan wakti ee la dagaalamaysay ee raashiyaanka oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo raashiyaanka oo afghanistan difaaco oo maxay ahayd carabaha dhan intii sacuudi carabiya iyo maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray asigii naftarkiisana wuxuu ka yimaaday femil oo bilineer ah asaga xataa bilineer buu ahaa dhaqaalo aad u fara badan buu haystay oo ururkiisa uu ku dhiso marka nin oo sida cusaan bilaadi ma heli karaan laakiinse ninka kaleeto sayf alcadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfirconaan doono ninka la dhahayo eman dawahir sababtoa eman dawahir wuxuu hogaanka uu qabtay isagoo da ah marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhalinyaro yahay waa kala firfircoonyiisa ogsoontaada waaye soomaaliya aan u nimaadno muxuu ahaa xiriirka alqaacida ay lalahayd hogaanka alqaacida ururka al-shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen alqaacida labada kun iyo labayo tobankii xiriirka alqaa'ida ee la lahayd al-shabaab xiriir oo alqaa'ida ee awood buuxda ku lahayd al-shabaab ma ay ahayn la-anna eman dawahiri markuu joogo ayay ku biireen al-shabaab alqaa'ida markuu cusaama bilaadin uu joogo way ku biiri waayeen la-anna cusaama bilaadin muu ogolayn la-anna wakiilo ayaa u joogay geeska africa kuwaasi ayuuna rabay inay hogaanka qabtaan laakiin markuu eman dawahiri imaaday ayuu ka aqbalay hogaanka al-shabaab inay ku biiraan sidaa awgeed waxyaabo badan waxay samaynaysaa al-shabaab oo alqaa'ida eman dawahir uuna raali keen laakiinse amar ma kusoo sii karin isagoo ka baqaayo waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jahaadiid badankood u janjeereen marka waxaa jooga urur weyne daacish la dhahayo waqtigaas oo awood lahaa daacish ayay ku biiraayeen marka wuxuu fiiri jiray mar kasta uu iska ilaalin jiray inay al-shabaab ayna daacish ku biirin sidaa awgeed awood oo oo maxay ahayd awaamir xoogle kuma uuna lahayn al-shabaab ee korbabis oo xariir kaasi ayuu ilaalinaya eman dawahir
wagaaga dhegaystayaaalkaasina wuxuu ahaa cumar maxamed abu ayaana hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxaana uu qadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga haaruun macruuf